wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababara aqoon kororsi ah ugu qabatay qaar ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee degmada kismaayo tababarkan oo socon doona muddo dhowr maalmood ah ayaa diiradda lagu saarayaa kobcinta xirfadaha shaqaalaha iyo sare u qaadidda adeegyada ay bulshada u qabtaan munaasabadda furitaanka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka degmada kismaayo iyo marti sharaf kale maxamed cadow axmed agaasimaha dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo tababarka daafuray ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo muddada uu socdo maanta waxaa inoo furmay tababar ku saabsan xagga qorsheynta iyadoo laga fiirinayo sharciga dowladaha hoose tababarkan wuxuu la xiriiraa tababaradii hore degmada shaqaalaheeda iyo halwadanadeeda la siinayay kismaayo ee soo bilowday bishii november ee sanadkii hore oo ku taxalluqo programkan dowlad kaab ay fulinayaan hay-adaha unicef iyo u n d b iyo un habitat kan hadda maanta aan u madalsanahay maanta noo furmay waa waa u n d p ka mid ah dalladda dowlad kaab treynadan waa treynadii hore oo hordhaca novemberkii soo bilowday degmada shaqaalaheeda iyo howlwadaneeda kor loogu qaadayay tanna kuwaas ku taxalluqa oo ka mid yahay marka runtii shaqaaluhu waxaan filayaa in sideedu hore ay wax iska bedeleen xagga mataqaanaaye qaybta maaliyadda qaybta qorsheynta waxyaha dhammaantood marka wasaaraddu waxay mudnaanta koowaad siinaysaa in shaqaalaha degmada kismaayo ay noqdaan shaqaale xirfadooda sarreyso runtii wax badanna ay iska bedelaan sanadihii hore ay wax badan ka bedelmaan marka waan sii wadi doonaa tababaro degmada la siinaayo maalmaha soo socda tanna hadda waa maanta noo furmay waa shan cisho shantaa cisho markay dhammaadaanna waxaan geli doonaa insha allahu tababaro kaloo degmada la siinaayo waxaana jiri doona insha allahu raxmaan tababaro kaloo iyagana caalami oo xirfadooda kor loogu qaadi doono dalka dibadiisa iyo gudihiisa bay aadi doonaan